habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha mey waa toddobiyo labaatan sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawa waxaa wada jir halkan idinkaga daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac duula jaamac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan gurmadka dadka ay fatahaadu saameeyeen
kow horta shacbiga soomaalida dalka iyo dibaddaba waxay tuseen garab istaag in walaalahooda ma arkaysa dhibaatada ay ka qabsatay iiraan khaasatan beledweyne ay u gurmadaan ay u gurmadaan waxtar oo hanti ah ama lacag dalka iyo dibaddaba waan ognahay xamlooyin aad u badanaa ka socday waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa ninkan uursanqada jeexaya tala ka seeraaliya sarmaanteedan iyobaa ku filan saaca jiliboode soo celi ducaalow hashaad sare u daaqgaysay
qodobadaas iyo weliba warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan dhegaystayaal idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
war-saxaafadeed gooldhoweyd ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle sulaymaan islamarkaana xilkaasi loo magacaabay baashe yuusuf axmed madaxweynaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay inuu tallaabadan ay ka dambaysay markii uu tixgeliyey cabashada muwaadiniinta soomaaliyeed garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka iyo xirfadleyda sharciga ka timid ee la xiriirta in la helo garsoor hufan oo cadaalad ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ma jiro ilaa hadda wax wara oo ka soo baxay dhinaca guddoomiyaha xilka laga qaaday
sida uu daabacay wargeyska ka soo baxay dalkan maraykanka ee the washington post mas-uuliyiin ka socda maraykanka ayaa haddan maanta u gudbay dhinaca kuuriyada waqooyi si ay usii diyaariyaan kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un wargeyska oo soo xiganaya qof u dhuun daloora diyaargarowgan ayaa sheegay in safiirkii hore maraykanka u joogay kuuriyada koofureed sang kim loo yeedhay si uu hogaamiye diyaargarowga arrintan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wakhti hore oo sabtidii ah sheegay in diyaargarowga kulanka labiyo tobanka bisha juun maraykanka iyo kuuriyada waqooyi dalka singabuur ku dhex mari doonaa uu weli socdo waxaana madaxweyne trump isagoo arrinkaasi ka hadlay yidhi waxa ay u socdaan arrimahaasi si aad iyo aad u wanaagsan ugu yaraan siddeed ka mid a ciidamada afghanistan ayaa dhimatay tobaneeyo kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii uu qof naftii hore ah isku qarxiyey meel u dhow xarun ciidan oo ku taalla koonfurta dalka afghanistan afhayeen u hadlay dowladdaasi ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay degmada nad ali ee gobolka helmon aroornimadii hore ee axadda maanta ah kooxda mintadiinta talibaan ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka afhayeen u hadlay kooxdani ayaa sheegay in ay dileen in ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada amniga dowladda gobolka helmon ayaa ka mid ah gobollada ugu badan ee lagu beero noocyo ka mid ah maandooriyayaasha laga sameeyo maandooriyaasha laga sameeyo ee horiweynta waxaana intaasi badan maamula ama ka dagaalama kooxaha talibaan
wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in afar ka mid a howlwadeennadeeda ku sugan dalka siiriya ay maanta dhinteen islamarkaana ay ku dhinteen rasaasa ay soo fureen maleeshiya suuriyaana sida ay wasaaraddu xustay shan askari oo kale ayaa sida oo kale uu dhaawac soo gaadhay hawshan iyadoo dhacdadanna ay ka dhacday bariga deegaanka deer azur warkan laguma sheegin xilliga uu isku horimaad ku dhacay inkastoo warar kale ay xusayaan in hawshu ay dhacday arbacadii hore kormeere ka tirsana kooxda la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee siiriya ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in sagaal askari oo ka tirsan ruushka iyo weliba lix iyo labaatan askari oo iyaguna ah ciidamada suuriya ay arbacadii ku dhinteen meel u dhow magaalada mayadiin oo ku taalla deegaanka deer azur
wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington ku dhowaad boqolaal muhaajiriina ayaa ka baxsaday xabsi ay leeyihiin kooxaha waxtariibiya ee dadka ka ganacsada ee dalka libiya xaruntan ayaa ku taalla magaalada beni weliid waxaana arrintaa ka dhashay in kooxaha waxtariibiya ay rasaas ku fureen dadkii baxsaday iyaga oo dhowr qof dilay qaar kalena dhaawacay hay-adda m s f ayaa sheegtay in dhakhaatiirtoodu ay daaweeyeen shan iyo labaatan qof oo dhaawaca dadka ka soo badbaaday ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof ay dhinteen dadkan soo baxsaday ayaa isugu jira soomaali iyo etoobiyan iyo weliba eritreyaan safiirka soomaaliya ee libiya maxuudiin maxamed kaalmooy oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa arrinta iyo halka ay marayso soo daadgureynta muhaajiriinta soomaalida ah uga warramay jacfar kuukay si guud markaan uga warano magafayaasha sidoodaba dhulka ay joogaan waa dhul ayna dawladda xukumin dhulweynaha libiya oo intiisa badan maaragtay dawladda weli aanay awood ku lahayn ayay magafayaasha ku sugan yihiin meelaha ay ku haystaan waa meelo macbal ah dad maaragtay ay ku sheegaan maxaan ku yidhaahdaa maamulada deegaanada deegaanada marka iyaga ay joog ay joogaan dadka maamulada ee halkaas jooga ayay gacan saar la leeyihiin marka guryo ayay inta loo kireeyo oo xagga xooshash baa la yidhahdaa xooshash ama guryo in dadka loo kireeyo ayaa ay dadka ku hayaan marka mararka qaarkood waxaa suuragasha dadka meesha lagu haya waxaa u suuragasha inay hade baxsadaan ama derbiye ka boodaan ama si un yeelaan ama mararka qaarkood lagu soo shaqaysto oo kalea loo kaxaynaya meela shaqaa la geenaya meelo dhexdooda warka meelahaas kasoo baxsanayaan waa xaalada marka mar walbaba dhaca laakiin mararka qaarkood ayayna soo wacaan safaarad ahaan telefoona noo soo diraan ay yidhaahdaan meel fulaan baan ka baxsanay meel fulaan baan kusugannahay marka haddana si dhuumaaleysa intay baabuuro usoo raacaan tagsiye iyo wax usoo karaystaan ayay magaalada tripoli caasimadda yimaadaan haddayna soo gaaraan ay nala soo xiriiraan waxaan isku daynaa marka ijra-aadkoodi kale sidii ay hadday dalka usoo noqonay usoo noqon lahaayeen aan u dhamaystirno hadday xanuunsihiin cisbitaallo ula xiriirno hadday magaalada iska joogayaan hadda sidii ay sharci kumeel gaar ay u heli lahaayeen aan kala shaqayno waxaad ii sheegtay in dhulka magafayaashu ay ku haystaan soomaalida uu yahay meel ka fog magaalooyinka oo dowladduna ay gacanta aysan ku haynin yaa gacanta ku haya halkaasi kooxaha gacanta ku haya ee ka baxsan magafayaasha iyaga ma lala xaajoon karaa sidii dadkaas loo soo furan lahaa oo qolyahaasi dadka afduubka ku qabsadana tallaabo looga qaadi lahaa naftooda dadkaas naftooda ayaa magafayaal noocyo magafayaasha ka mid ah oo waa maamulada deegaanada ka jira qaarkood magafayaasha ayaa waxay waxay bareen maxaan ku yidhahda inay lacag siiyaan oo dadka u hayaan wixii ay helaan bay la qaybsadaan marka mar haddii aanay ahayn maamulo ay dawladdu magacowdo oo meesha ay joogaan ay dawladdu ay toos ula xiriiri karto u maamuli karto haddaanay ahayn iyagana tugooda waxaa la dhihi karaa waa magafayaal oo ka kaaliyo magafa ayaa la yidhaha waa qare waxay dhihi jireen soomaalida dhihi jireen qaada iyo iyo qariya waxay soomaalida dhihi jireen
haddii aan dib ugu laabanno dadka ku sugan dalka libiya markaan ka soo tagno kuwa magafayaasha u xiran waxaa la sheegayaa in qaar kale magaalooyinka adinku aad gaari kartaan ee dowladdu ay ka arrimiso xabsiyo ku yaalla ku jira kuwaas maxaad kala socotaan way jiraan ma badna sida zaawiya oo kale ayaa jira waxaa jiro qaryaan meel la yidhaahdo oo siddeetan iyo toddoba kilomitr libiya dhanka koonfur galbeed ka xigta ayaa jira ayaan dhaweyd marka muddo laga jooga maalmo arrin baa dhacday meesha qaryaan la yidhaahdo oo kale tiro badan baa ku jirtay oo soomaali ayaa ku jiray waxaa wadnay howl ama aragtay sidii loo soo diiwaangelin lahaa dalkoo dib ugu noqon lahaayeen maalintii aan tagnay oo aan kasoo diiwaangelinay dad ilaa soo sagaashameeye ah issoo diiwaangeliyay habeenkii dambe ayaa telefoona lagu soo dhaceen oo la sheegayo in meesha weerar lagu soo qaaday oo dadkii qaarna ay baxsadeen qaar kalena ay dawladda u suura gashay inay intay meesha kasoo bedasho xarumaha dawladda la keeno inkastoo waalidiinta qaarkood loogu sheegay maxaan ku yidhaha dad in la laayay laakiin annaga arrintaa ma hayno arrintaa ma hayno arrinta keliya aan hayno waxay tahay dad meesha ka baxsaday oo magaalooyinka galay oo telefoona lagula soo xiriiray dad maxaan ku dadka magafayaasha ah oo ay la tageen markay meesha weerarkaasi uu ka dhacay iyo dadka intiisa badan oo ciidamada dawladdu ay soo kaxeeyeen oo markaa la keenay xabsiyada ku yaala gudaha magaalada tripoli kaasina waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee u fadhiya libiya kaalmooy oo isaga oo ku sugan magaalada muqdisho u warramayay wariyahayaga jacfar kuukay
waxaa mar kale dib u soo cusboonaaday khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug khilaafkii hore ayaa salka ku hayay go'aankii la xidhiidhay mowqifkii dowladda ee khilaafkii gacanka hase yeeshee kan ayaa isagana la tilmaamay inuu la xidhiidho heshiiska awood qaybsiga ah ee lala gaadhay ururka ahlusunna waljamaaca haddaba mas-uuliyiinta la sheegay inay ka soo horjeedaan awood qaybsigaasi waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug cali gacal casir waryahayaga nuur bukhaari ayaa uga warramay mowqifkoodaasi
khilaafkan wuxuu salka ku hayaa heshiis lagu soo gaaray jabuuti oo lagu midaynayey ahlu sunna iyo dowlad goboleedka galmudug lagu midaynayey asal ahaanta ayaa ayaa la baal maray marka taasaa ayuu ku salaysan yahay khilaafku guddoomiye heshiiskaas yaa baal maray oo aad ku eedeyneysaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo raggii ahlu sunna ayaan waxaan isleenahay sidii sharciga u ahaa lama qaadanin waxaa la qaatay hab ka duwan ayaa la qaatay marka maadaama sharcigii lagu soo heshiiyey oo la saxiixay oo jabuuti lagu soo heshiiyey la baal maray taas ayaa waxay keentay khilaafka bilowgiisa sharciga muxuu ku saabsanaa haddii aad u faahfaahayso dhegeystayaasha qodobooyin kala duduwan ayay ahaayeen laakiin meelaha la khilaafay waxaa ka mida masalan oo jiro markaas in la isku daro ayaa ka mid ahayd labada baarlamaanna hadda waa la og yahay oo cid kasta way og tahay oo siddeetan iyo sagaalna wuxuu ka dhisnaa dhinaca galmudug lixdanna wuxuu ka dhisnaa dhinaca ahlu sunna labada baarlamaan ha la isku daro markii la yidhi ayay ahlu sunna boqol iyo toban iyo labo qofood ayaa ka timiday waxaa kaleetaan rabaa inaan iyadana caddeeyo in ay maaragtay muddo kororsi ay sameeyeen oo ay ku dul sameeyeen kasuurkaas waraaqaha ay qoreen oo aniga hadda aan sheegaayo oo aan sharciga ahayn ay ku dulqoreen muddo afar sano ah oo muddo kororsi ah taana meel ay ku caddaa ma jirto haddee cid kasta oo xukun qabata ama wax kasta markii la bedelo in haddana la kordhiyo oo cid walba ay afar sano qaadatana haddee annagu meel ay ku qoran taha ma aanan arkin marka sharciyadda ha la raaco ummaddana ha loo dhimriyo galmudugna yaan qalalaanse la gelinin yaana shacabka loo sheegin waxaan jirin ummadda tan ayagaa shirka ah ayagaa wax isku darsaday waxa ay isku darsadeenna waxay rabaan inay arkaan oo ay wada ogaadaan hala wada ogeysiyo yaan lala cararin annaga saasaan ku talinayna waa gartay laakiin guddoomiye soo ma wanaagsanayn in aad wada fadhiisataan adinka iyo madaxweyne xaaf kadibna aad isku qancisaan wax aad isku khilaafsan tihiin lasqancin waayey aadaan maaragtay isugu dayanay in waawaan la helo inaan galmudug la baabi'inin in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo wax badan ayaan isku daynay waa la fadhiisan diiday waa la isu imaan waayey arrimankaasaa u cadcaddaa raggaas marka sidaasaa la isugu khilaafay waxaa kaleeto iyagana meesha ku jirtay oo qodobada markii dambe oo iyagana lagu ballamay ka mid ahee madaxweynaha dowladda federaalka ah farmaajo iyo madaxweyne ku soo laabteen iyagoo markii dhuusamareed la tegay kabacdi ay kusoo laabteen oo ay la hadleen deegaanka cadaadadka degan ayna u sheegeen inay ogol yihiin ama ay raalli ka yihiin ama ay amraayaan in baarlamanka dowlad goboleedka galmudug uu ku shaqeeyo magaalada cadaado taasna iyadana waa la waayey marka arrimankaas oo dhan ayaa iska horumaadka keenay waayahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxa ay ku baaqday ee idinkugu baaqday in soddonka bisha aad isugu timaadaan shir ka dhici doono muqdisho marka adinku diyaar ma u tihiin oo ma ka qayb gelaysaan inagu si kasta oo nabad ay ku dhalanayso oo ummadda tan reer galmudug ay ay raalli ku wada yihiin oo cadaalad ku dhisan oo wadahadal ku dhisan wax badanaan ku baaqaynay annaga heshiis diyaaraan u nahay mana diideyno waan ogolnahay heshiis kasta oo ummadda tan reer galmudug midaynaya oo isu keenaya oo in laga wada hadlo danahooda keenaya annaga diyaaraan u nahay
waa hagaaga dhegaystayaal kaasi waxau ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka galmudug cali gacal casir waxaana uu warramayey waryahayaga nuur bukhaari dhinaca kalena dhegaystayaal waxaa inaga xusuusinaya inaan la xiriirnay dhinaca madaxweynaha maamul goboleedka galmudug balse ilaa haatan kaalayaashiisu ay noo sheegeen in uu shir ku jiray oo aanan heli karin marka ugu horeysa ee ay noo suurtagashana waan idinla soo gudbinaynaa insha allah hase yeeshee waxaanu qadka teleefoonka ku helnay xaaji bashiir xaaji diraac oo isna ka mid ah xildhibaanada galmudug oo sheegay in loo baahan yahay in la dhowro dib u heshiisiinta lala gaarayo ahlusunna waljamaaca dib u heshiisiinta lala gaaray aan idhaahdo dhegeystayaal isla markaana waxa uu u warramay wariyaheenna nuur bukaari oo washington jooga horta aada iyo aada ayaan uga xunnahay khilaafkan soo ifbaxay markii uu dhammaaday shirkii lagu soo heshiiyey jabuuti ayaa waxaa soo ifbaxay iyadoo awalba khilaafaad hore u jireen ayaa waxaa soo ifbaxay xoogaha khilaafkan hadda meesha ku muuqda runtiina ma aha mid loo baahnaa wuxuuna xaggooda ka yimid madaxweyne ku-xigeenka iyo nimanka odayaasha cali casir oo asna ah madaxa baarlamaanka runtii laba noo odayaala weyyihiin waana taageersanahay ma kasoo horjeedno aragtidooda ra'yigooda kama soo horjeedno laakiin waxaan jeclaa lahayn in ay maaragtay heshiisiinta iyo wixii lagu soo heshiiyey in ay dhowraan oo ay ilaaliyaan maadaama ay yihiin niman odayaala oo maaragtay wax baday ka og arrinta soomaaliya in ay maaragtay bahasha hoos u dhigaan oo dadku walaalo weeye bahasho ay dhameeyaan innagu xaggooda ayaan eedda tirinaynaa waxaan isleenahay labadaa mas-uul sidii aad ka rabteen ma ay ahan sababtoo ah hadda kahor waxaa dhacday lix wiig ka hor guddoomiyaha baarlamaanka isagaana jeergareynayay oo miitinkeena dhuusamareeb caasimada galmudug ka dhacaya isagaana jeergareeyey isagaana la yiri conferentigii siyaasadeed lagu kala dhex jiro waa dhammaaday habeen madow waxaan maqalnay guddoomiyihii waa baxay wuxuuna u baxay arrimo caafimaad kabacdina waxaa soo ixbaxay maaragtay khilaafkan hadda meesha ka socda marka niga aada iyo aada iyo aad ayaan uga xunnahalay laakiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka waxa ay madaxweynaha iyo xildhibaanada taageersan ay ku eedeynayaan in maaragtay ay ka baxeen ama ay baalmareen heshiiskii jabuuti qodobada kale ee ay cugsadeen waxaa ka mid ah in dastuurkii wax laga bedelay iyo in madaxweynaha uu muddo kororsi afar sano ah sameeyey marka taasi miyaysan muuqan walahi madaxweynaha haddana meel afar sano ku dirsadaba ma aan arag maba sheegi karaba dake wixii waxaa rabaa wax run ah oo reality aa la rabaa wixii shuruucahoo baarlamaanka kasoo baxayna waa tii aan hore ugu dhaaranay oo wixii kasoo baxa baarlamaanka sharciyan uga soo baxa inaan siday tahay u fulino ayay ahayd madaxweynahana kuma naqaano nin maaragtay inta badan gacan marooqsada waxaan ku naqaanaa nin lala hadli karo dadkana dhegeysta ilaa xadla macquula marka xataa haddii wax jiraan si galmudug li ah oo galmudug ahaana inaan arrinteena u galna ayay ahayd laakiin ma ahayn in bahasha heerkaa la gaarsiiyo waxaana rajeynayaa khayr ayaan rajeynayaa insha allahu arrinta maaragtay maalmaha soo socda arrintaas inay dhammaato ugu dambeyntii ma ogashihiin inaad ka qayb gashaan wadahadalka ee wasaaradda arrimaha gudaha idinka dalbatay ee soddonka bishaan loo cayimay in muqdisho uu ka furmo dowladda dhexe waa dowladdeeni waana dowladdii soomaaliyeed anagu kama soo horjeedno laakiin soomaalida mahmahdaa waxay dhahaan qoor waxaa la rabaa inay u dhexa iyadoo labada garab labada garab inay usinaataa la rabaa bahasha qoorta liya qoorta hadda qofka ku taalla waxaan xoogaas dareemaynaa dawladda waxbaan ka dareemaynaa xoogaa inay dhinac u xaqlinayso oo ay dhinac u badan tahay marka haddii aan helno cadaalad iyo sidii aan rabnay aan helno oo macnaha sida cadaaladda dawladdeena ay ku shaqeydo diyaar waxaan u nahay meel kastoona looga yeero inaan tagno oo aan aaraadeenna iyo fikirkeenna diidano aanna soo dhaweyno wax kastoo macquul ah oo ummadda wax u taraya haddii ilaahay kaasina waxa uu ahaa xildhibaan xaaji bashiir xaaji diraac oo u warramayey wariyahayaga nuur bukhaari haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynu hayaa jaamac bulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a qormadeenna toddobaadkan waxa ay ku saabsan tahay fatahaadda webiga shabeelle ee ay waxyeelada ballaarani ka dhalatay iyo sida wax looga qabtay khaasatan waxaan diiradda saaraynaa gobolka hiiraan oo dhibka ugu weyn ee fatahaaddu ay ku dhacday wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal waxaa noogu martia wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan wasiir ramadaan kariim kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a ramadaan kariim aada u mahadsantiin waan dhowahay ugu horeyn khasaaraha ku dhacay reer hiiraan khaasatan reer beledweyne soomaali waa ay ka dheragtay oo maqal iyo muuqaalba waa laga haqabeelay waxa aad nooga warantaa aragtidaada dowladda wax ka qabadka masiibadan iyo u gargaarista dadka dhibaataysan sidee ayaa loo wajhay aadaa umahadsan tahay walaal adinka iyo intana maqlaysaba khasaare weyn oo ka yimid fatahaadii weliga shabeel ah ku dhacay gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne taasoo kaleta in dad badan oo deganaa magaalada ay kasoo barataceen oo guryahoodii ay biyo ka buuxiyeen waxaa ma arkaysa ka dhacay meesha khasaare weyn oo xagga maalka ah ama materiaalka guryo badanaa baaba-ay hanti badanaa ma arkaysa ku lintay lama qiyaasin laakiin adiga malaayiin haddii aysan boqolaal milyan aysan ahayn laakiin alxamdulilah naf ma arkaysa si toosa biyaha ugu dhimatay marka tiro tiro yaryar aa la sheegay adoon ay la gadoontay iyo baabuur tractor oo ma arkaysa maraya la gadoomay laakiin alxamdulilah dad badan oo ma arkaysa hadda khasaaro naf uu ka dhacay ma jiro marka wuu saameeyey gobolkoo idil ha u badnaado magaalada dogaweyne ha u badnaato laakiin hadda wuxuu gaaray ilaa buulaburte ilaa jalafte uu sii dhaafay ilaa jowhar ma arkaysa mahadaay iyo balcad sidee loo wajahay marka sidee loo wajahay marka wasiirka wallahi aad iyo aad alxamdulilah arrinta si fiicanaa loo wajahay kow horta shacbiga soomaalida dalka iyo dibaddaba waxay tuseen garab istaag in walaalahooda ma arkaysa dhibaatada ay ka qabsatay iiraan khaasatan beledweyne ay u gurmadaan ay u gurmadaan waxtar oo hanti ah ama lacag dalka iyo dibaddaba waan ognahay xamlooyin aad u badanaa ka socday waxway gaareen dadka ma arkaysaa ka yimid gobolka ama degmooyinkaas khasaara uu haleelayna ayagana si khaas si gaara ugu gurmadeen ama dalka ha joogeen ama ha joogeen dibadda ayagana dadka soomaaliyeed oo gobolada kale joogo ayaga lasigori way u gurmadeen waxbay soo gaadsiiyeen dowladda soomaalida oo si ma arkaysaa xoog leh ayadana ma arkaysaa inkastoo ay fakri tahay waxba aysan haysanin kaga xil saartay waxay ku deeqday lacag dhan hal milyan fatahaadahoo idin marka qayb aada u weyna waxay kasoo gaartay khaasatan gobolka iiraan marka si si ma arkaysa aan kala har lahayn ayaa ayaa loogu gurmaday khaasatan dowladda guddi waad og tahay waxaa la magacaabay heer qaran ah oo ra-iisul wasaaraha u magacaabay oo isugu jiro ilaa iyo heer goro wasiire isugu jiro xildhibaano ay kamid yihiin ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin ay kamid yihiin dad kaloo ma arkaysa civil society bulshada udhex leh sumcad marka intaasoo idil waxay ahaayeen dadkii waxaan Waay- waayahay. wasiir waxaad nooga warantaa dowladda sida ay wax u qabatay ee ballanqaadka ka sokow halka milyan oo ay dowladdu ku dhawaaqday maxaad qabateen
waxaa la qabtay kow dowladda waxay keentay teendooyin waxay keentay raashin waxay keentay marakaneecooyin iyo lacag kaash ah oo lacagta iyagu ballan qaaday teendooyinkii oo inta badan loo qoondeeyey dadka kasoo barakacay magaalada dadweyne oo biyaha ay soo barakaceen oo banaanka joogo waxaa qorshaheeda lahaaya hadda sidii lagu gaarsiin lahaa marakaneecooyinkii qaar waa la qaaday qaarna waa hadda la wadaa raashinkii qaar waa la qaaday qaarna waa la wadaa dhibka ugu weyn wuxuu naga haystaa dhulka meel la mara ma lahan oo roob aada u daran ayaa da-ay oo dariiqadan way xun yihiin marka dhulka lama marsiin karo marka waa in intii diyaarad lagu qaadaa la geeyaa beledweyne ama meel ku dhow oo markaas sidaa loo soo geliya marka waxaa baxay qorsheednaa laba tiim tiim wuxuu aaday magaalada beledweyne ay hogaaminayeen wasiiro iyo xildhibaano oo qaaday lacag kaash oo cadadkeedu ahaa laba boqol oo kun oo la doonayo dadkii masaakiinta ahaa in loo qaybiyo oo ayaga markaas ay samaystaan ahliyaadkooda waxay doonaan ay ku qabsadaan famil famil dadka ugu dhibaatada badan leh iyadoo ma arkaysa uya target targetka tiam kalaa jiray oo ayagana u qorsheysnaa inay aadaan buulaburte wado lacag ayagana toddobaatan kun oo aniga aan hogaaminayay laakiin aan baaqanay because of ma arkaysa cimilada weatherkoo xumay diyaaraddii markaan kornay aan fadhinay ilaa iyo in ka badan labaatan daqiiqa aan sugaynin inay isbedelo waaya weatherka roob aada u weynaa da-ay oo biisideedka xumaataan aan kasoo laabanay waxaad dhegeystayaasha u marka waxaan sharaxdaa qorsheynayna inaan aado waxaad dhegeystayaasha u sharaxdaa sida aad u wajahdaan qaybinta gargaarka dadka tabaalaysan sidee ayaad wax ugu qaybisaan ma afar dhibic shan nidaamka la yidhahda isticmaashaan ma deegaan baad isticmaashaan seed mataqaanaa gargaarka loo qaybiyaa oo miisaanka lagu shaqaynayo muxuu yahay Eh, horta dadka dhibaale dhibaale dhiba- dhibaataysan eh, formulaha wax ku qaybina waxaa weeyaan xogta aan he xogta aan helo eh, xogta la helo ku salaysan yahay xogta la helana waxaa waaye waxay ka hadlaysaa mar walba tirada dadka ma arkaysa eh, barakacay eh, damageka ma arkaysa meesha gaaray oo ama dhulka beeraha ha ahaado ama wax kale ha ahaado marka taas ayaa ma arkaysa aan ku qiim aan aan aan ku aan eh, eh, ku qiimayo sida dadka u kala badan yihiin oo dhibka u kala badan yahay ayaa aan ku salaynaa eh, meesha la caawinayo gargaarka intuu intuu halkaasi noqonayo markaan usoo laabano haddana dowlad goboleedyada gudahooda ama gobolada ama degmooyinka waxaa lagu sii qiimeeyaa haddana gudiyo hoosaa jiro oo degmooyinka ay leeyihiin iyagana waxay ku qiimayaan sida dhibku u kala badan yahay degmooyinkaas gudahooda beeriyaasha uu ku badan yahay dadka kasoo qaxeen taas ayaa ma arkeysa ayana lagu kala talaya marka waxaa jira criterias oo ma arkeysa lagu soo doorto marka ugu dambeysa dadka masaakiinta ah oo dhibka ay soo gaarto oo ay tahay dadka saxda ah oo wixii ku haboona la gaarsiinayo waxaa shuruudahaasa lagu soo kala qaybiya waa tahay dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v v o w waxaad dhexda uga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan uga hadlayno gargaarka dadka ay fatahaadu waxyeelaysay khaasatan gobolka hiiraan waxaa noogu marti ah wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdiraxmaan daahir cismaan oo gargaar gaarsiinay doono magaalada buulo barde halka ay koox kale ay gaarsiiyeen magaalada beledweyn aan aan u baaqo dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeyo ayaan kusoo dhaweynayaa dhegeysta adoo magacaagoo saddexan meesha aad ku sugan tahay ee inoo raacinayo kusoo dhawow barnaamijka waan ku dhawahay magacaygu waa kawsar cabdi cusmaan oo kaasoo waxayso beledweyn gaar ahaan bundaweyn walaal waxaan qabaa laba su-aalood iyo hal fikrad buu ilah yidhaahdo mudane wasiir waa mahadsan tahay waktigaada waxaan ku weydiin lahay waxaa tahay xubin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya misena kasoo jeeda gobolka hiiraan sidaanu ognahay waxaa ka dhacay beledweyn fatahaadooyin geystay khasaarooyin naf iyo maal ah marka maxaa dhihi karnaa recovery processka mise jawaabta ka bixiseen maxayna tahay matalaada aada matashaan rayidka ku nool gobolka hiiraan su-aasha labaad waxay tahay fatahaadooyinka awgood waxaanu ognahay kun iyo afar boqol oo arday inay ka baaqdeen imtixaanaadkii dowlaadka marka maxay tahay qorshaha loo qorsheeyey ardaydaas iyo goorma imtixaanka galayaan hal eray ayaan ku darsan lahay ra'yi ah wasiirka waanu dhegaystay wuuna ku mahadsan yahay caawinaada uu caawiyo marka waxaan dhihi lahay maxaafadan ku noolahay oo oo la yidhaahdo bundaweyn wax soo gaaray ma lahan oo mucaawino ah marka waxaa dhihi lahay intii la dhihi lahay beledweyn waxaa loo waxaa waxaa la guddoonsiiyey one thousand mise one million dollars maxaa dhihi lahaen guddi ma leeyahay oo xisaabiyo halka dollar intee gaartay dadkii loo baahnay helbigaas ma ma rasiif gareeyeen marka halaasay kusoo koobayan aad ayaad u mahadsan tahay wasiir aada ay umahadsan tahay cowsar su-aalo ma arkeysa muhiim ahay u weydiisay ko tan ugu horeysa waxaa weeyaan matalaada iyo waxa aan bixinay ay saliigsan tahay taas waa ma arkeysa xaqa wadaala inay taas jiraan hadde dowladani waa dowlad aan taag badan lahayn waan sheegnay waa fakri waxaan ma arkeysaa la daalaadhaceynaa dad serviceka qabanaya khadamaadka sameynaya iyo kuwii dalka difaacaya kuwii nabadgelyada ilaalinaya mushaarkooda meeshaan ka siin lahayna taasaa ma arkeysa juhdigeena oo dhan uu gaaray markaasa haddana waxaa noo yimid awood kale oo ka baxsan awoodeena oo dalalka caadiga ah oo dhisan oo ma arkeysa systemka leh ayaa mararka qaarkood waxaan oo kale markay ku yimaada awoodooda ay ka baxsan tahay aysan waxba ka qaban karin qaarkood dibadda looga soo degmada marka tani waxay ahayd mid baaxad weyn oo hanti badanna baabi'isay dad badanna ay keentay inay soo qaxaan waxay leedahay ahmiyaddii ugu horreysay waa dhab laakiin wixii tabarteenna ahayd oo ahayd inaan ma arkeysa qaylnimada og tahay madaxweynaha dalka markii arrintani ay dhacday isagoo aad ma arkeysa u murugeysan oo garab istaag muujinayo wuxuu yimid magaalada beledweyne isagoo biyaha dhex istaagay madaxweynaha dowlad goboleedka isagoo biyaha ku dhex jiro markaas kasoo qayliyay dad badan oo xildhibaana waxaa taagin taas waxaada si loogu soo jiidi lahaa indhaha dunida sidii waxaana caawinaad ma arkeysa loo heli lahaa dad badan alxamdulilah soo dadaalay oo ma arkeysa soomaali iyo qaar aan soomaali ahaynba oo markiiba kasoo jawaabay ilaahay haddana jawaabtii way socotaa dowladda wixii taagteeda ahayd waa la sheegay arrintii beledweyne keliya ma ahayn webihii wuu fasahay meelo badanaa ma arkeysaa fasahaadii ka dhacday inkastoo beledweyne ay tahay meesha ugu xun haddana ma arkeysaa meelihii kalentana indhaha lagama qabsan karo xamar maalintii usbuucii lasoo dhaafay sabtigaah roobkii ka da-ay keliya wuxuu keenay khasaare aada u weyn oo ma arkeysaa naf iyo maalba laheyd flads badanaa meesha ku yimid ilaa afrikooda marka iyadoo wixii xaggaas ay ka socdaan haddana dalkii o dhana waxaa waaye aada u nugul yahay markay meel yar ay wax ka dhacaan ma arkeysaa wixii dadkii way way sii silcayaan marka dadaal wuu jiraa waaya tan tan ardayda jaama ardayda imtixaanaadka ka fadhiistay qaybta maxaad ka labaad wadaa ee su-aasha qaybta labaad su-aasha ay weydiisay cowsar ayadana waa legitimy kun iyo afar boqol oo arday way jirtaa ma dayaceen dadkaas waan ognahay dhowr jeerna waan sheegay waa imtixaankooda dib aan u dhignay haddii la yidhaahda markii duruufta ay samaxdo ayaan dadkaas u diyaarinayna imtixaan inay galaan oo maarkaysa ku habboon oo si gaar ah loogu saxay iyadoo aan maarkaysa haddana aysan saameyn ku yeelanaynin in waxyaabihii ay heli jireen oo sida deeqaha waxbarashada oo kale ama jaamacaad kale ay heli jireen aysan ku keenayn imtixaanka daahidiisa aysan saameyn negative aysan ku yeelanayn marka aada umahadsan tahay waayahay cowser wasiir aad aad u mahadsan tahay su-aal saddexaad oo fikirkeeda la socday ayaa jira oo ah ee, guddiyada hoose ma ogyihiin intii laiska cilaamin lahaa tirada lacagta ee, milyan baa baxday iyo boqol kun baa beledweyne la geeyey iyo laba boqol baa la geeyey doolarka meeshuu gaaraya ma la ogyahay oo dad baan waxba arag sida xaafadda Budu- Waa dhab.
buudaweyn sida ay carabka ugu dhufata waa dhab waa dhab ha saan kuu sheegayba horto eh, lacagta formulaan ku qeybinayna waa sida dalku u kala baaxad duwan yahay marka hore markii gobolka ama degmada ay timaado haddana waxaan la tashanaynaa dadkii meeshaasi joogay ayaga haddana ma siinayo meesha ma- eh, ay dadka ugu sii dhibaato badan yihiin dabcan buundaweyn si fiican muu aqaana aniga laakiin eh, waxaa suuragala waxaa kasii dhib badan dadkii ka soo kacay ka soo qaxay guryahooda gurihii ay buuxsaneen oo dibadda yaalla laga yaaba kuwii biyaha ay xareereeyeen oo guryahoodii laakiin weli ay nool yihiin kuwaas inay ka dhib badan yihiin laga yaaba marka Waayo.
laga yaaba xo- focuskiina xaggaas la saaray laakiin eh, waxaa jira isla xisaabtan dhab ah Eh, saas darteed ayaa ma arkaysaa iyada ay ka kooban yihiin eh, dad kala duwan ma arkaysaa wixii dabagal iyo horjoogteyn ku yeelanayo wasiiro ay kamid yihiin xildhibaano ay kamid yihiin dad ma arkaysaa bulshada rayidka ay kamid yihiin wadaado ay kamid yihiin Eh, markaad tagto hoos eh, guddiyada hoose ee maxalliga ahna saas oo kale waxaa ku jira wadaado waxaa ku jira eh, Waa- waayahay wasiir waxaa ku waxaan jira dadkii gobolka waxaan ku dadaalaynaa inaan dhegeystayaal badan fursad siino waa ku mahadsan tahay jawaabtaada ee dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawow barnaamijka bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maryama cabdulle xasan waxaan kasoo hadlayaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wasiirku aada buu umahadsan yahay idaacadda v o n aada bay umahadsan tahay iyo dhegeystayaasha ku xiranba Een, waxaan qabaa saddex su-aalood iyo iyo hal ra'yi Ee, sidaanu ognahay ee, webigu wuxuu sameeyey fatahaad aada u ballaaran oo afarta xaafadood ee magaalada laba kamid a xaafadaha ha u darnaatee fatahaadaasi dadkii ka barakacay waxay noqdeen saddex qaybood qayb waxay ku qaheen een, duleedka magaalada een, meesha la yidhaahdo eel jaala qaybna waxay u qaxeenay ee, tuulooyinka fogfog ee magaalada hoos imaanayay qaybna waxay ahayd qayb ku go-an ay sheegeen xaafadihii ku go-an oo iyagu kasoo bixi waayey wasiirka su-aashaan weydiinaya waxaa weeye marka saddexdaasi qaybood ee siduu sheegay een, lacag oo maxay ahaatay ay soo qaadeen oo jirto ay keeneen oo ay qaybiyeen saddexdaasi qaybood ma si isku mid ah ayaa deeqihii ka imaaday xaggooda ee, aa loo gaarsiiyey Ee, mase dadka duleedka magaalada ee, ku qahay ee, khaasatan ceel jaalle ayaa la gaarsiiyey waa su-aalan qabo su-aasha labaad oo qabo waxa waaye ee, guddiga sidaan unahay ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi guddigaas iyo bulshada reer hiiraan ama dadka reer hiiraan intee xiriir leeg ayaa ka dhexeeyo si loo ogaado waxa ay guddiga keeneen een, in ay gaareen bulshadii reer hiiraan oo dhan su-aasha kale oo weydiinayo waxa waaye isaga wuxuu ka mid yahay eh, dadka dawladda ku matala ee gobolka hiiraan sida walaashii cowsar ay ka dhawaajisay magaalada xaaladeedana wuu ka ogaal badan yahay eh, dadka kale dawladda eh, wuuna kaga damqasho dhow yahay sida qiyaasayo waxbarashadii walaashii ka hadashay waxaan rabaa marka inaan ka hadlo dadkii way soo barakaceen duuleedkii ay joogaan hadda magaaladii ee biyihii way ka baxeen dadka qaar waxay isku diyaarinayaan inay dib ugu noqdaan magaaladii ay guryahoodii ku noqdaan ma haystaan marka waxay gurigoodii kula noqdaan waa dad intaas eh, maalmood een, ku sugnaayo meel banaan ah hadda maxaa kaga qorshaysan marka iyagu dadkaasi markay guryahoodii ku laabtaan ma la iska daayihin oo gargaarkii lasoo gaarsiinaya ma dawladda ha ka imaado ama dhinac kale ha ka imaado ma halkaasay ku joojinayaan Eh, mase wuu sii soco doonaa waaya cowsar su-aashaada okay een, halka ra'yiga ku darsanaya waxaa waaye dadka meeshaan ku barakacay ama balweyne biyaha fatahaada ay barakiciyeen ma ahan dad yar waa dad aada u fara badan marka waxaan soo jeedi lahay in mardo marka ka dambeysa lala socdo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sida wax loo gaarsiinayo maalinta lacag lasoo qaado la keeno beledweyne lacagaa la qaybiyey saasaa loo qaybiye ladhao laakiin wixii la qabtay lacagta meeshay martay waa in la muujiyaa oo nala tusaa waaya dadkana waxay isugu jiraan ab wax yar dadkana waxay isugu jiraan dad ladan oo ama dibadaha lacag ha loogu soo dhiibo dadkooda ha u jiraan ama dad shaqaysanayo oo baqaaro iyo wax lahay ha ahaadaano iyo dad xoogooda maalayo labadaas maxay ahaatee dadna in la kala saaro oo dadkan dad gaara loo yeesho aad baad Aad baad umahadsan tahay maryan umahadsan tahay.
maryan aad iyo aad ayaad umahadsan tahay barnaamijkeenna dabcan su-aal iyo aragti keliya aan qabanaa laakiin maadaama hadda waxa laga sheekeynaya ay tahay masiibo aad u weyn sidaas ayaan reer hiiraan ugu ogolanaynaa inay su-aalo iyo aragtiyo dheeri ah barnaamijka ku darsadaan wasiir kusoo dhowow aada umahadsan tahay maryam saddexda su-aal ay weydiisana waa saddex su-aal oo muhiim ah kow waxaa waaye dadkii saxda ahaa ee u baahnaa gargaarkan ma gaarin waayo dadka dhowr meelood inuu kala baxeen ishe aniga waxay la tahay arrintaasi horta markii la sameynayo gurmad deg deg ah oo ma arkaysa eh, laga shaqeynayo dad aada u badan oo baaxadiisa ay weynta oo dadkooda nugul yahay in ma arkaysa la sameynaayo khalad ay dhici karto taas waxay la tahay way dhacaysaa Eh, waxaa kale oon aaminsanahay haddana in eh, dadka bini aadamka ah haddii uusan damiirka hogaaminaynin eh, oo aysan ka baqaynin eh, in waxaan ma- waa dambe la xisaabin doono ilahay u xisaabin doono laga yaaba in eh, intii il ay iska fiiriyaan oo khalad ay sameeyaan oo khulunsan karaan taasna waa suuragal laakiin sida aan qorsheynayno iyo systemka qaabka loo dejiyo waxaan sida aan rabnay in la xisaabtanku u dhaco waa waxaan isku daynay sida ugu wanaagsan oo waxaana iyadoo emergency laga shaqeynayo gurmad deg deg ah ay u hagaagi karaan marka ugu dambeysa waxaa weeyaan dadka waxaan la siinaayo waxay ku salaysan tahay xogta iyo walatashiga iyo itijaahaadka aan ka helno dadkii gudaha jooga marka taasaa maarkaysa aa- aa hagayso dadkan ee dibadda ka imaanaya marka waxaan rajaynaynaa gargaarka in uu wada gaari doono haddii uusan dad gaarinna eh, khaladaad mar walba way iska dhacayaan sida sidaan isleeyahay ta labaad xiriir inuu ka dhexeeyo eh, dadka jooga meesha uu ka dhacay khatarta iyo federaalka dadka joogo halkan waxaan ka abaabulaya xiriir waxaa ka dhexeeya fiican ee guddiyaa jira xaggaas ee, loo magacaabay oo ayagana waxaan ku ho- waxaa jira maamulka ee, degmada ama gobolka ama heer dowlad goboleed iyo kii federaalka ah kaasoo ayagana kaasoo ayagana ma arkaysa wada shaqeynaayo marka xiriir fiican aa ka dhexeeya ta kaloo saddexaad ay leedahay waxaani markii ee, hadda ay dhammaadaan xaggee waa sidee maxa maxaad ku tala gasheen aniga waxay la tahay taas waa tan ugu daran oo soo socoto oo ah hadda ayaaba arrintii eh, dhibkeeda laga yaabaa in uu uu imaan karo Eh, hadda laga yaabaa in ma arkaysa mas'uulihii buuxsamay oo khatarta ay ka imaan laheeday eh, kaneecadii iyo ma arkaysa eh, biyihii go'doonka meelaha ku noqday cudurrada ka dilaacayo waxaasoo idil hadda waa qorshooyin halkan yaallo oo la rabo in eh, la buufiyo oo na- eh, eh, sixadii iyo sanitationkii si fiican loo ilaaliyo in dawooyin ma arkaysa eh, la diro oo dadkii eh, looga hortaga kaneeco oo inaysan ka dhicin weyn eh, meesha hadday dhacdana la xakameeyo marka qorshahaas wuu jiraa oo wasaaradda caafimaadka iyo tiimam oo ma arkaysa ah dad isxilqaamay oo dadka gobolkaas ka yimid iyo degmooyinkaas ka yimid oo dhakhaatiir ah professionals ayagan rabaan in wixii ay si eh, eh, volunteer ah ay wax u sameeyaan marka waxaasoo idil eh, way socotaa in wixii eh, si fiican isku xir fiican iyo coordination iyo maareyn guud ay jirto taas xoogaa mararka qaarkood ma dhacdo oo dadkii lama wada xakameyn kara xaggaas ayaga wax u socdo oo waa tahay ayaga waxay ka soco- ka soconayaan unbaad arkaysaa maalmaha qaarkood laakiin si fiican hawsha u socotaa so far wasiir eh, markaan su-aalaha dhegeystayaasha halkaa oga baxno waxaad ah, in badan aad uga jawaabtay waxaa laga yaabaa inuu qalad dhici karo waxaa laga yaabaa shakhsiyaad inay qalad sameeyaan si ula kaca laakiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan xiriir la sameeyey hiiraan waxaa la ii sheegay inay aad u baahsan tahay musuqmaasuqa meesha ka jiro oo dheri ninkii u dhowbaa laf kala baxa ay arrintu ku dhuratay sida ay walaasheen eh, kowsar sheegtayna in deegaanada qaarna ay wax badan gaareen deegaanada qaarna aysan waxba gaarin marka arrintaas sideed wax uga qabanaysaan weli gargaarkii waad wadaan eh, lacagahaad hadda wadaan guddi baa tegey guddi kalaa tegayo sideed arrintaa wax uga qabanaysaan in meelaha qaarna laga gaajaysan yahay meelaha qaarna ay raashinka guryahooda buuxiyeen
wallahi horta wax oo ulakac loo sameeye ma jirto in dadna ay gaajeysan yihiin eh, dadna ay dheragsan yihiin labaduna ay markii hore gaajeysnaadeen taas ma aha eh, sababta loo sameeyey eh, dadkan guddiga ah iyo gurmadka deg dega ah si dadka loo caawiyo haddii dad ay weli gaajeysan yihiin macnaheedu waa dad aan la ogeyn dad aan la gaarin waaye laakiin waa dad aan eh, ama la gaari karin ama eh, sabab kale ay kalasiinaan la gaarsiinin ama aan laga warhelin xogtooda oo ta- taas inay tahay ay- ayaan qiyaasaya waad mahadsan tahay wasiir waxaan eh, siinayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka magacu waa cabdixamiid cabdullaahi maxamed magaalada muqdisho aan joogaa nibe waxaan aniga wasiirka waxaan weydiinayaa horta baxda v o ana waa salaamaya boqol kiiba boqol waa la salaamaya wasiirka waxaan weydiinayaa musiibada aan soo laalaabatay webiga shabeelle oo maalin walbeeto dadka aadaha sooginaya maxaa uga qorshaysan dawladda dhinaceeda tan labaad dadkii barakacay waan ognahay dadku way barakaceen way tegeen magaalada hadda xoogaa waa soo yaraanaysaa waxaa la biyuhu way soo yaraanayaan marka ayadana magaalada maxaa bilicdii magaalada qaabkii lagu soo celin lahaa nidaamyadii maxaa dawladda uga qorshaysan waad mahadsan tahay labadaa su-aal baan ku daynaynaa wasiir kusoo dhawow sii danba haddaan ka bilaabo magaalada iyo sidii dib loogu dhisi lahaa horta waxay la tahay dawladda intaan la gaarin dadka ka degan magaalada horta ayaga inay awood iyo juhdi ay geliyaan sidii magaaladooda ay dhisan lahaayeen ko dawladda dabcan waxa waaye way taag daran tahay wayna xanuun weyn ay ku haysaa in meeshan iyo meelo kale oo dalka ka mid ah oo dhibaatooyin ay ka dhacaan mar walba sidii mar un si waafi ah arrintaas loo daad loo loo dhamaystiri lahaa oo loo joojin lahaa wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan dhowr jeer baad waxaad ku celcelisay dowladdu waa dowlad taag daran dowladdu inkastoo xanuun arrintan ay ku hayso tabardaradeeda u diideyso tabarteedaana meel gaadhsiinayn soomaalidu waxay ku mahmahdaa xog waran xilkaama furto waa saas hadde waxa weeyaan horta waxaa la rabaa qofka marka uu qofka kale wax weydiinayo oo su-aasha weydiinayo horta waa inuu cadaalad u yahay isaga lafsadiisa waa inaad nafsadaada kow cadaalad aad ka noqotaa su-aasha aad weydiinaysana qofka waa in cadaalad tahay waxaan ka wadaa taas in dawladda aysan waxba haysanin oo fakri ay tahay ay dadaaleysa laakiin wixii ay haysatay wax ka dhiibtay taas ma arkaysa waa wax meesha yaalo waa dadkana waxaa la raba in loo sheego oo ay ogaadaan in ma arkaysaa waxani wixii annaga aan haysano horta inaan wax ka dhiibayn oo wixii qayb weliba weyn aan naga go-in aan ka dhiibayna laakiin xanuun in lagu hayaan qaacidada waxay ahayd alfaaqid ushii laa yacdi qofka wuxuusan haysanin ma dhiibi kara ma awoodo awoodeeda ma aha marka maanta aad iska sugto expectationkaada aad kor u qaado oo tidhahdid wax walba wixii dhaca dawladdaa samaynaysa dawladda insan waxba haysanin marka waa inaan u sheegnaa horta aan nidhahnaa dadka waa dawladdan waa dawlad fakri oo soo kacaysa oo soo kabanaysa oo bajetkeedu uu yar yahay oo la shahiidaysa keliya mushaarkii dalka dadkii difaacayay iyo khadamaadkii yaryaraa kuwii bixinayay inay dhiibto laakiin ahmiyaadka kale oo idin way yaalaan waxaa looga baahan yahay marka dawladda haddii la rabo in la dhiso oo dakhli la keeno dadki inay wada shaqeeyaan waa inaan cashuurti bixinaa waa inaan anagii ma arkaysaa awood iyo effort aan geenaa dulkeena aan dhisana keliya maaha dawladda dawladda waxay way way way ma arkaysaa way fududaynaysaa oo way hagaajinaysa oo isku dubaridaysaa nidaamkii iyo shuruucdii iyo qaabkii waxaasoo ay keenaysaa laakiin dadku idalaa laga rabaa aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinayaa waktigaaga wasiir cabdiraxmaan daahir cismaan adaa mudan dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan ku qaadaa dhigaynay fatahaadda iyo dhibaatadii ay ka geysatay gobolka hiiraan gaar ahaan oo uu nagala qaybgalayay wasiirka waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan waa naga intaas tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo dhegeysan
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo inala socodsiinaya jaamac buula jaamac haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxaa inala socodsiin doona islamarkaana soo diyaariyey axmed faarax cali raja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qeyb afraad oo ku saabsan soomaalida iyo caanaha dhegaystayaal qarniyo badan adduunyada ay soomaalidu dhaqan jirtay welina ay dhaqataa waa geela looda iyo adhiga sababta ugu weyn ee ay saddexdaas u dhaqataana waa hilibkooda iyo caanahooda oo ah cunno ahaan intii aanay magaalooyinka baran labada uu jiritaankoodu ku tiirsanaa haddase barnaamijyadii taxanahan ugu horreeyey caanaha aan sida faahfaahsan ugu soo qaaday waxay ahaayeen kuwa lo-da iyo kuwa adhiga oo keliya mana iloobine kas ayaan dib ugu dhigtay caanaha geela oo soomaalidu ay wax walba ugu jeclayd waa caanihii helitaankooda ay nafta u hori jireen soo afjaridda nolosha ninka ay geeliisa dhacayaan ay u bannaysan jireen caynkaasna ay malahayga marar badan aakhiradooda ku waayi jireen haddii kolka caanaha lo-da iyo kuwa arigu markay fadhiistaan garoor lagu magacaabo kuwa geelu hadday isla heerkaa gaaraan magac gaara ayay af soomaaliga ku leeyihiinoo karuur baa la yidhaahdaa dhadhan iyo muuqaal ahaanba waxaana si walba uga duwan dhayda mayaca amaba suusaca markii ay ahaayeen sidaasoo ay tahayna dhamistooda waa la jecel yahay oo kolkol bay dhayda iyo suusacaba ka doorbidi jireen ereyga karuur oo markay maqasho ladnaan iyo barwaaqaba soomaalida xusuusin jiray wuxuu aada ugu jiraa suugaanteeda gaar ahaan qaybaha maansada iyo maahmaada taasna aan tusaale idinka siiye dumarkii soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa kabadda samayntooda waa isugu tegi jireen haweenka la qabo intooda dariska ah ayaa maalinba tu ka mida gurigeeda isugu iman jiray maalintaas oo dhan bay hawsha kabadda ku jiraan iyaga oo marti u ah hariimadooduna ay saarayd haweenayda maantaa loo shaqaynayo maalin haddaba maalmaha ka mid ah ayaa dumarkii samaynta kabadda ku hawshoonaa waxaa ku soo duushay tan ay shaqada u hayaan inay u karisay koronkor dhowaanna isaga oo aan la kor tegin ay soo hordhigi doonto koronkor ciddii aan aqoon baa loola jeedaay waa haruur la buusha bixiyey dabadeedna isagii oo aan la budayn la keliyey markuu bislaadana inta caano ama sixin lagu daro sidiisaa lagu cuno haddii aan si kale u idhaahdo oo soomaalida reer koonfurka ah aan u jilciyana koronkorku waa badar garow karis ah cambuulo masagana waa la yidhaahdaa yeelkeeda dumarkii kabadda ku hawshoonayay koronkorkii loo soo waday way qawadeen markaas bay heeseen edayo kooban ayay tii ay martida u ahaayeen waxay ugu sheegeen gasiinka ay la soo maagan tahay sida aanay u rabin iyo waxa inay u keento ay uga fadhiyaan oo ah karuur geel waxay ku heeseen koronkor cuni maynoo kariba maynee karuur geel ma lahaya ismaaciil mire oo waagiisii hore caanaha geela aada u jeclaa sida muuqatana ugu sii jeclaa markay karuurka noqdaan ayuu ereygaasi meelo dhowra oo maansadiisa ka mid ah kaga xusan yahay taasna waxaan ku tusaalayn karaa gabayadiisa midka ay soomaalidu ugu badiso ee sida wax aqoontu ku dhan tahay uu ugu taariikheeyey raggii kibirku indhaha tiray gadaalkiina markay gardarrada uunka bannaysteen ay laandeyday la duushay waxaan u jeedaa gabaygii uu u tirin jiray saajinkii soomaaliyeed asii gumaysiga ingiriiska u shaqayn jiray aadna ugu daraa dadkii colaadihii daraawiishta ka soo doogay carab dheero waa ninkii lagu naanaysi jiray ee kun iyo sagaal boqol iyo soddomeeyihii laascaanood uu ingiriisku taliyaha uga dhigay gabayguna waa kii dhextaalkiisu ahaa ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado tuduc gabaygaa ka mid ah ayuu inagu dareensiinayaa sida dadka qaar uu karuurku isla weyne ugu beero hadhowna guuldarro aan ka soo kabasho lahayn uu foodda u geliyo waa kii lahaa ninkii koob nimcaha fiiqsaday ee kadir irmaan yeesha in karuurka uu qubo horay kaafka ugu tiile kulligoodba reer hagar anaa kiinahaa rogaye ragow kibirka waa lagu kufaa ee kaaha la ogaado mar kale ayuu ismaaciil ereyga karuur wuxuu ku xusay tix gaabanoo uu ku waaninayay nin ay waday iyo dagaan wadaagba ahaayeen lana oran jiray aw ducaalo ileeye iyada oo ay colaadi jirto oo in geela laga qaado ay cabsi ka qabaan ayuu dhaqaalayn awgeed wuxuu ducaala geeliisii ula kacay halkii colka loo malaynayay dabadeedna ismaaciil oo ay la noqotay karuurka haamaha uga buuxaa inuu hoday taladii wacnaydna uu awga seejiyey ayaa yidhi nin karuur sanqada jeexayaa tala ka seeraaliya sarmaanteedan iyobaa ku filan saaca jili boodi soo celi ducaalow hashaad sare u daaqgelisay gelin ama laba markuu weelka ku jiro karuurku dhanaan buu noqdaa dabadeedna laba magac oo kale ayuu yeeshaa jan waa la yidhaahdaa mar kalena jinow baa loogu yeedhaa halkaasna kuma ekaadaane kolkay sii yaallaan oo intay dhanaan dhaafaan ay bur iyo biyo u kala baxaanna watabiir baa lagu magacaabaa magacyadaas ay gaadhka u leeyihiin ka sokow waxaa jira dhowr arrimood oo caanaha geelu ay caanayowga kale kaga duwan yihiin marka hore kuwa geela soomaalidu ma lulato sababtuna ma aha in aysan subag lahayne waxaa adag in si fudud uu burcadku uga soo go'o kaasoo bocor lagu magacaabo marka labaad waxba yaan waran shilshilis loo loogin martidii iyaga lagu sooraa raalli bay ku ahaan jirtayoo waxay isu arki jirtay duul la murweeyey oo si wacan la isaga xil saaray marka saddexaadna maantii ay duulayaan iyo dharaartii ay meel dheer u sadcaalayaanba raggii hore sahaydii uu qaadan jiray caanaha geela ayaa ugu badnaa xataa haddii aanu meel fog u sadcaalayn waa beriga qofka reerkiisa ka ambabaxaya haddii uu heli karo haruub caano geela ayuu sii dhami jiray wax intaa dhaafsiisan oo saad ahna ma uu qaadan jirin waxay rumaysnaayeen haba yaraatee xigtaasi inay gaajada ka hor joogsan doonto tan iyo caawa fiidkii marka uu qoyskiisa ku soo noqon doono taasna waxaa laga garan karaa xoololaydii soomaalidu mahmaah ay waa hore cudhisay waa mahmaahdii ahayd magaabo geel gelin idil bay ku wadaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington saaxiibkii cabdixakiin ayaa stuudiyaha igu weheliya cabdixakiinow moorageel goormee kugu dambeysay
aad iyo aad aad iyo aad waxaan filayaa goorahanba waxaynu soconnay anu doorta kolle waddanka wax badan kama soo sukaynin waxaan filayaa qofkii ugu dambeeyey goboodii ugu dambeysay caanaha geela soo dhammayn aan ahaa bahdan
waxaa subsataa ma filaya imanka adii laftirkaaga madaxaad saa luxaysa markii caanihii geeli laga sheekeeyey iyo weliba gorarkii ugu dambeeyey iyo wanaagiisa gabaygii cumar australia adoo niyadda ku hayaan arkaya aad aad Gooda- goorta dhantaabaha jidhka dhidid ku qooyaaya
absolutely dhaar waxaan ku mari dhalaannimo qodaxiihay ku galaa kaaga soo dhici buyn aad aad iyo aad marka en- en, maraykankan arkayo la xayeysiinayo caano geel oo koob shaaha ah aan aan ka badnayn oo ka yar koob shaah ah dhalada ay ku jiraan Haya.
ayaa la yidhi labaatan dollar baa la siinaya
cajiib cajiib hadda ogow shurwacow caanahaas intee inta inta laga lasoo lisay ayagoo weli qandaca laguma keenaye waa caano filinjeer soo maray oo warshad soo maray haya haya oo inta budan laga soo dhigay oo la qalajiyey haddana dib loo qooyey iyagoo xoorkoogii wato saa u kuluulo maxaan ku idhaahdaa iminka hashii laga soo lisay oo labada da- intaad cantuugtaad labada daan saa ay ay wuduusanaysa shaaribahaada qooyaan shaarbaha iyo weliba ha sanka ka- haddaad doontaad ha ka gaartay yaabin ha ka yaabin Aad iyo aad.
Eh, eh, maxaa inoogu xigay shirwacow waxaan eh, kaa codsanayaa bal qodobadii warka ugu doorka roonaa inaad noo dulmarto aad baad umahadsanta jaamac war-saxaafadeed goor dhaweeda ka soo baxay xafiiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa lagu sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidla sulaymaan islamarkaana xilkaasi loo magacaabay baashe yuusuf axmed madaxweynaha soomaaliya ayaa war-saxaafadeedka ku sheegay inuu tallaabadan ay ka dambeysay markii uu tixgeliyey cabashada muwaadiniinta soomaaliyeed garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka iyo xirfadlayaasha sharciga ka mi- ka timi ee la xidhiidha in la helo garsoor hufan oo cadaalad ah waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedke ma jiro ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinaca guddoomiyaha xilka laga qaaday dhinaca kalena sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka maraykanka ee the washington post mas-uuliyiin ee ka socda dalka maraykanka ayaa xaddan maanta u gudbay dhinaca kuuriyada waqooyi si ay usii diyaariyaan kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un wargeyska oo soo xiganaya qof u dhuun daloola diyaargarowgan ayaa sheegay in safiirkii hore ee maraykanka u joogay kuuriyada koonfureed zan kim loo yeedhay si uu hogaamiyo diyaargarowga arrintan loogu jiro madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wakhti dambe oo sabtida ah sheegay in diyaargarowga kulanka ee labayo tobanka bisha juun maraykanka iyo kuuriyada waqooyi dhex mari doonaa uu weli socdo waxaana uu yidhi madaxweyne trump isagoo arrinkaasi ka hadlaya waxa uu u socdaa si aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad ayaad umahadsantahay shurwac dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington haddana qasiido nabi ammaan ah dhegeystayaal qasiidadaasina waxa ay ugu dambeysay idaacaddeenna fiidnimo tan iyo kulantadeenna dambe waa shirwac jaamac iyo bashiir oo idin leh ismaqal dambe oo